assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta oo ay taariikhdu tahay lix iyo tobankii bishii afaraad laba kun labaatan iyo lix waxaynu maanta bilaaban doonnaa tartankeennii khamiislaha ahaa ee aalaaba ka dhici jiray dugsiga hoose dhexe ee jaalasiyaad ee degmada baardheere maanta tartanka waxaa foodda isku dari doona labada fasal ee kale ah fasalka afaraad iyo fasalka shanaad sidaa daraaddeed waxaynu bilaaban doonnaa ama gudugeli doonnaa tartankeennii waxaana aayadaha qur-aanka kariimka noogu furi doona axmed abshir maxamuud
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر صدق الله العظيم sadaqa allaahu alcadiim allaha inoogu anfaco aayadaha qur-aanka kariimka ah haatanna waxaynu gudagelaynaa tartankeennii
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamaya ardadan fasalka afraad anigoo ah macalin cabdixakiin oo dugsiga dhexe hoose ee jaalasiyaad baramare ka dhigo maadada carabiga su-aasha waxaan ku bilaabi maadada carabiga ardadan fasalka afraad sida tan ayayna u dhacaysaa marka si fiican u dhegeysa dhegeysi wacan insha allah min ayna anta taciishu ayna anta taciishu
anigoo ah magaceyga hodan khaliif cali oo ka socota fasalka afaraad haddaa su-aashaas jawaabtees ku jayo aan caasamatul baar dheere waa
su-aasha la weydiiyey fasalka afraad ardayada waxay uga jawaabtay si sax ah
aciishu filbeled baar dheere
su-aasha labaad waxaa iska lahay fasalka shanaad si fiican u dhegeysta su-aasha say u dhacaysa sida tan weeye udkur sheeg mithaalu jumlatul ismiya udkur sheeg mithaalu jumlatul ismiya udkur mithaalu jumlatul ismiya
anigoo magaceygu yahay abdixamiid maxamuud oo ka socda fasalka shanaad haddaa su-aashaas jawaabteeda isku dayo waa mid allahu latiifan
su-aasha la weydiiyey fasalka shanaad ardayga suu uga jawaabay waa sax su-aasha labaad waxaa iskale ee carabiga ah fasalka afraad si fiican u dhegeysta masmu madarasatika masmu madarasatika
بسم الله مقعي أنا كبلا أنا سألت سألت جاوبت داس كده اسم مدرسة جالسيات
su-aashaa la weydiiyey fasalka afraad ardayga suu uga jawaabay waa sax labaad ee maadada carabiga ah fasalka shanaad baa iska leh sida tan baynu dhacaysaa dhegeysi wacan udkur bacdi xuruuf alcadfi udkur bacdi xuruuf alcadfi
بسم الله أنا مقعي عمران حسين آدم والسم سؤالتك جوابتي ذات أسكت واو أمي واو
ardayadaasi su-aasha la weydiiyey waxay ugu jawaabtay si sax ah halkaasi waxaa noogu idlaaday maadada carabiga haatanna waxaa noogu xigi doono maadada soomaaliga waxaana noo soo jeedin doono macalin cabdi aadan saalax soo dhawo macalin
fasalka waa shanaad ee fasalka waa afraad ee su-aasha su-aasha sayniskana waxaa u dhici doonta su-aasha soomaaligana waxaa u dhici doontaan sida tan fadlan si wacan u dhegeysto si aad uga jawaabtaan su-aasha magacaaw dalkeena waxa uu ku tiirsan yahay magacaaw dalkeenna waxa uu ku tiirsan yahay waxaan weydiinayaa fasalka afraad su-aashan Dal- anigoo magacay yahay xanaan cali xasan oo ka socda fasalka abraad su-aasha jawaabteeda iskuda waa beeraha iyo xoolaha
su-aasha la weydiiyey fasalka afraad jawaabta ay bixiyeen waa mid sax ah
su-aashan waxay ku socotaa fasalka shanaad fadlan si wacan u dhegeysta si aad uga jawaabtaan su-aasha jawaabteeda waana su-aal soomaali ah waa maxay curis waa maxay curis
بسم الله أنا قاه مقعي حمد الشيخ علي هذا سؤالتك جوابتي اسكت ايوا عرس وهنان لو adeegsado inaad shay arin iyo wixii la mid ah aad wax ku qorto si habkay wax u dhaceen loo fahmo Ama- ama ku sharaxdo si habkay wax u dhaceen loo fahmo
su-aasha la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen fasalka shanaad waa jawaab sax ah
waa su-aashiini labaad fasalka afraad ee soomaali fadlan si waxaan u dhegeysta xagee ayay shinnida iyo duqsiga kala joogeen xagee ayay shinnida iyo duqsiga kala joogeen
bismillaah bismillaah anigoo ah magacii cabaas sheekh cali kana socda fasalka afraad haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo shinnida waxay saarneyd shinnida waxay saarneyd baalkii ubax duqsigana wuxuu saarnaa bakti
su-aashaas jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah
fasalka shanaad ee waa su-aashiinii labaad fadlan si wacan u dhegeysta waa maxay fasalka shanaad waa su-aashiinii labaad ee maadada soomaaliga fadlan si wacan u dhegeysta waa maxay qaad
bismillaah anigoo magacayga saabiriin xuseen aadan kana socda fasalka shanaad haddaad su-aashaas jawaabteeda isku day waa qaadku waa geed maandooriya ah oo dadka qaar caleemi- caleemihiis cunaa
su-aasha la weydiiyey fasalka shanaad jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah halkaasi waxaa noogu dhammaaday maadadii soomaaliga haatanna waxaa noo xigi doona maadada sayniska waxaana noo soo jeedinaya macallinka sayniska cabdi aadan saalax
Ee, fasalka afraad ee, waa su-aashii koowaad ee saynis fadlan si wacan u dhegeysta insha allah waa maxay cayayaan waa maxay cayayaan
bismillaah anoo magaceyga ku bilaabaya cabdulaahi cumar cali haddaa jawaabtaas su-aasha su-aasha jawaabteeda haddaa isku day waa cayayaanada lixda lugood leh waxaan ka mid ah shinida xayawaanada cayayaanku waa xayawaanada leh lixda lugood leh waxaan ka mid ah shinida
su-aasha la weydiiyey fasalka afaraad ee maadada sayniska jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah
Ee, su-aashu waa su-aashii koowaad ee saynis fasalkana waa shanaad fadlan si wacan u dhegeysta sheeg qeybaha deegaanka sheeg qeybaha deegaanka
bismillaah anigoo ah magacayga caadiki yuusuf maxamed kana socda fasalka shanaad haddaa su-aasha jawaabteeda isku day waa deegaanka waxaa loo qeyba laba qeybood oo kale ah deegaan biyood iyo deegaan qalalan su-aashaas jawaabtay ka bixiyeen waa mid sax ah waa su-aashiini labaad fasalka afraad waana se- waana waana saynis fadlan si wacan u dhegeysta si aad uga jawaabtaan su-aasha sheeg saddexda lakab ee loo yaqaan muuqaalka carrada sheeg saddexda lakab ee loo yaqaan muuqaalka carrada
anigoo magacayga ah axlaam cabdiraxmaan cadada su-aashaas isku dayo waxaa weeye een, ca- cali sare cali hoosaad cali dhadhaab
ardayadaasi ka socotay fasalka afaraad jawaabta ay bixisay waa jawaab sax ah
waa su-aashiini labaad ahna su-aasha u dambeysa fadlan si wacan u dhegeysta waana waana maadada saynis sheeg shaqada xididka laba ka mid ah shaqada xididka sheeg laba ka mid ah shaqada xididka bismillaah anigoo magacayga afaris nuur kana socda fasalka shanaad haddaa su-aasha jawaabteeda isku hayo isku dayo waa xididka waxa uu geedka ku hayaa dhulka xididka waxa uu geedka usoo nuugaa biyaha iyo waxa uu geedka usoo nuugaa biyaha biyaha iyo macdanta
jawaabta ay bixisay fas- ah, ardayda ka socotay fasalka shanaad waa jawaab sax ah halkaasi waxaa noogu dhammaaday maadada sayniska waxaa inoo xigi doonta maadada cilmiga bulshada waxaana inoo soo jeedinaya macalinka maadada cilmiga bulshada macalin xasan maxamed xuseen soo dhawaa macalin okay maamul waa mahadsan tahay Ee, fasalka afraad dhegiina fura su-aasha koowaad waxa aan wax ka sheegayaa waxa ay yihiin ilaha dhaqaalaha dalka soomaaliya waxa aan wax ka sheegayaa waxa ay yihiin ilaha dhaqaalaha dalka soomaaliya dalka soomaaliyeed aan dhaho soomaaliyeed
anigoo ah magaceyga nimcamaha daahir su-aasha jawaabteeda isku day waa ilaha dhaqaalaha dalkeeno dhinacyada dhinacyada dhinacyada dhaqaalaha dalkeeno ka yimaado ee ilaha asalka ah waa wax soo saarka dhaqaalaha soomaaliyeed
jawaabta ay bixiyeen fasalka afraad waa jawaab sax ah
okay ee, ee, waa salaamantihiin Ee, waxaa kaloo halkan kasoo jeedinaynaa su-aasha labaad fasalka shanaad shanaad dhegihina fura sax waay su-aashii koowaad ee fasalka shanaad ee dhegeysta oo cilmi bulshada dhegeysta sheeg meeshii uu ku dhashay iyo taariikhdii uu dhashay sayid maxamed cabdulla xasan sheeg meeshii uu ku dhashay iyo taariikhdii uu dhashay sayid maxamed cabdulla xasan
bismillaah aniga waa magacayga maryamo cabdulaahi cabdi haddaa su-aashan jawaabteeda isku dayo waa sayid maxamed cabdulla xasan waxa uu ku dhashay meesha loo yaqaano koonfurdood oo ku taah degmada buuhoodle kana xigta dhinaca waqooyi waxa uu dhashay kun sideed boqol konton iyo lix kiigagii la magac baxay gobeysane
jawaabta ay bixiyeen fasalka shanaad waa jawaab sax ah
okay waa su-aashii labaad fasalka la- eh, afraad ee maadada cilmiga bulshada afraad dhegeyna fura waa maxay ganacsigu waa maxay ganacsi waa maxay ganacsi
bismillaah anigoo magaceeya cabdulaahi cumar cali kana socda fasalka afraad hadaa jawaab su-aashaas jawaabteeda hadaa isku dayo waa wax kala bedeshada sida badeexada oo kale
ardaygaasi ka socday fasalka afaraad ee la weydiiyey su-aasha cilmiga bulshada ah waxa uu gartay su-aasha haaf haaf ayuu gartay
okay waa su-aashii labaad ee cilmiga bulshada fasalka shanaad shanaad dhegii- dhegiina fura sheeg heshiiskii odayaashii oqaashii iyo salaadhiintii gobollada waqooyi ee dhulka soomaaliyeed la galeen ingiriiska sheeg heshiiskii odayaashii oqaashii iyo salaadhiintii gobollada waqooyi ee dhulka soomaali soomaalida la galeen ingiriiska
بسم الله أنا جواه مجرى حمد شيخ علي كنا سعة فصل كشنات هذا سؤال الجواب تسكت يوا رولك صوم قريب كم ده رولك صومالي ده لما بيحين كرر لجمنا عماني سن كرر عيدا كله هويني هويني إنجليز كم ده حدا لكرت رولك صومالي ده دولة إنجليز كويني قدر ساقر إن ماذا صومالي مركزات كوبا هذا مدح بناني
ardayadaasi ka socotay fasalka shanaad waxay ka jawaabtay waxay uga jawaabtay si sax ah halkaasi waxaa ku dhammaaday maadadii cilmiga bulshada haatanna waxaan gudagelaynaa maadadii xisaabta
بسم الله آه، هادنا waxaan gudgalaynaa maadada xisaabta fasalka afraad aan ku bilaabaynaa su-aashani waxay u dhacaysaa sida tan Ee, waa xisaab isugeyn jajabyada ah hal la hoos dhigay labo oo lagu daray labo la hoos dhigay saddex waa hal la hoos dhigay labo oo lagu daray labo la hoos dhigay saddex
anigoo magaceyga nimcamaa daayar ja- su-aasha jawaabteeda isku day waa toddoba la hoos dhigo lix
ardayadaasi ka socotay fasalka afaraad su-aashii xisaabta la weydiiyey waxay ugu jawaabtay si sax ah
bismillaah haddana waa su-aasha koowaad ee maadada xisaabta fasalka shanaad si fiican u dhegeysa su-aashani waxay leedahay waa isugeyn jajabyo ah waa saddex horgal ah hal hoos dhigay labo oo loo geeyey labo horgal ah labo la hoos dhigay shan haddaan ku celiyo su-aashaasi saddex horgal ah hal hoos dhigay labo oo loo geeyey labo horgal ah labo la hoos dhigay shan
بسم الله أنا جواه مجرى حمد شيخ علي هذا سؤال جواب تسكت يوا شن هل هوس دقي طبعا
ardayaddii la weydiiyey su-aasha xisaabta ee fasalka shanaad waxay uga jawaabtay si aan sax ahayn
Ah, bismillaah haddana waa su-aasha labaad ee maadada xisaabta fasalka afraad su-aasha labaad waxay leedahay jajabka laba la hoos dhigay shan waa jajabkee laba la hoos dhigay shan waa jajabkee
bismillah aniga waxaa magacayga cabaad jacal haddaan su-aasha jawaabta isku dayo jajab quman bismillah aniga waxaa magacayga waa jajab quman
bismillaah Eh, haddana waxaan gudgalaynaa eh, maadada su-aasha labaad ee fasalka shanaad maadada xisaabta su-aashani waxay leedahay jajabka sideed orgalaha laba la hoos dhigay shan u bedel jajab maqumane sideed laba la hoos dhigay shan u bedel jajab maqumane
bismillaah anigoo u waxyiri maxamed haddii aan su-aasha jawaabteeda isku day waa afartan iyo labo la hoos dhigay j- shan oo ah jajab maqumane
su-aashii la weydiiyey fasalka shanaad waxay uga jawaabeen si sax ah halkaasi waxaa noogu dhammaaday maadada xisaabta haatana waxaa inoogu xigi doona maadada technology maadaama maata- maadada technologida ee uu ka bilowdo fasalka shanaad uu ka bilowdo afaraad oo aysan maadada technology aysan qaadan sida manhajka ku dhigan meeshii oo ay ahayd technologyda booskeed waxaa loo gelinayaa laba ee, laba su-aal oo xisaab ah loogu bedelayaa sidaas la socda
Ee, haddana waa su-aashii saddexaad ee maadada xisaabta fasalka afraad su-aashani waa su-aal ee, xisaab isku dhuxusho ah sideed boqol soddon iyo shan lagu dhuftay toban iyo shan sideed boqol soddon iyo shan lagu dhuftay toban iyo shan
waa sideed kun shan boqol konton iyo shan bismillaah anoo magaceeya cabdulaahi cumar cali haddaa su-aasha jawaabteeda isku day waa sideed kun shan boqol konton iyo shan jawaabta uu bixiyey ardaygaas ka socday fasalka afraad waa jawaab aan sax ahayn
bismillaah Ee, haddana waxaan u gudbaynaa maadada teknolojiga fasalka shanaad su-aasha koowaad waxay leedahay sheeg saddex ka mid ah gaadiidkii berigii hore sheeg saddex ka mid ah gaadiidkii berigii hore
aniga oo magacayga dacsiis axmed aan hadda su-aashan jawaabteeda isku day waa baraska dameerka iyo awrta
ardaygaas ka socday fasalka shanaad su-aasha la weydiiyey jawaab wuxuu ka bixiyey sax ah
bismillaah haddana waa su-aasha afraad ee fasal ee fasalka afraad ee xisaabta su-aasha waxay leedahay jajabyadan soo socda keebaa ah jajab dhafan jajabyadan soo socda keebaa ah jajab dhafan waa su-aalka dooro ah ba waxay leedahay saddex loo sigay shan ta waxay leedahay toddoba loo sigay shan ja waxay leedahay saddex laba loo sigay ee saddex hal loo sigay labo xa waxay leedahay sideed loo sigay sideed keebaa ah jajab dhafan
anigu ah magacay axlaam cabdiraxmaan cabdeeda su-aashaas isku dayo jawaabteedu waxaa weeye een, saddex la hoos dhigay labo saddex saddex howlgala iyo hal la hoos dhigay labo su-aasha la weydiiyey fasalka afaraad ee maadada xisaabta waa jawaab sax ah waxaynu sii maquuranaynaa ama sii garguuranaynaa ama sii socnaa ama ku socnaaba gabagabadii tartanka ee maadada technology su-aashii u dambeysay ee fasalka shanaad
su-aashani waa su-aashii labaad ee maadada teknolojiga fasalka shanaad si fiican u dhegeysta su-aashani waxay leedahay sheeg siyaabo ka mid ah siyaabaha loo adeegsado dayaxgacmeedka sheeg siyaabo ka mid ah siyaabaha loo adeegsado dayaxgacmeedka bismillaah anigoo ah magacayga xamdi sheekh cali kana socota fasalka shanaad haddaa su-aashaas isku day- haddaa su-aasha jawaabteeda isku daya waa isgaarsiinta sahmada
isgaarsiinta iyo sahmada sahminta leh sahminta
waayo su-aashii technology u dambeysay ardada tagshanaad waxay uga jawaabeen si sax ah halkaasi waxaa noogu idlaaday maadada technology haatanna waxaan gudagali doonaa maadadii u dambeysay oo ah maadada afka qalaad ee cariga ingiriisiga ee af english maxaan dhahnaa luuqada ingilishka ama english language macalin soo dhawow waa dhow waa dhow waa ku dhowahay hadda waxaa isku diyaarinaysaan labadii su-aalood ee maadada ingiriiska marka su-aalaha anaa idin weydinaa su-aasha koowaad waxaan ka bilaabayaa fasalka afaraad ee maadada ingiriiska number kow waxay ku leedahay are you going to the moscow are you going to the moscow
aniga oo magacay anas aadan yuusuf oo jawaab su-aasha jawaabteeda isku dayo are you going to the mosque adiga masaajid maadan aniga oo magacay anas aadan yuusuf sa- su-aasha jawaabteeda isku dayo adigu masaajidka maadaysaa
su-aasha la weydiiyey fasalka afaraad ee maadada ingiliishka jawaabta ka bixiyeen waa jawaab sax ah
fasalka shanaad su-aashaada koowaad arday waxaydan leedahay they are absent yesterday they are absent yesterday waxaa idinka rabaa inaad ka dhigtaan question form
anigoo magacay cabdicasiis ilaahaas kaga soo fasalka shanaad su-aashaas jawaabteeda haddaan isku jawaab waa absenti waa absenti yesterday
jawaabta uu bixiyay ardaygan waa mid sax ah waxaa noo xigi doono fasalka afaraad su-aal ingilish su-aashoodii labaad
dhegaysta su-aashiina labaad waxay idin leedahay maanta ma faraxsan tahay tartiib anaa soomaali ku sheegaya adiga waxaa u bedele english maanta ma faraxsan tahay
أيها مقعي بسم الله مقعي أنا أنا سؤال سؤال جوابته داس كده أيها بتدي فرحت أنت مانت
ardaygan jawaabtuu bixi waa
jawaab sax ah Ee, su-aashii u dambaysay tartankeenii khamiista maanta oo ay taariikhu tahay lix iyo labaatanka bisha afaraad laba kun labaatan iyo lix waa su-aashii u dambaysay Ee, haddee tartanka dadkoo dhan ma wada guulaysan karaan koox unbaa guulaysan doonta waana arki doonaa natiijada insha allah macalin soo dhowo waa dhowahay su-aashiina labaad u diyaar garoowa marka su-aashii labaad waxayna leedahay s- ingiriis ahaan anaa kuu sheega mane soomaaliyan kugu sheegay adeena waa sii dhammaystiras ingiriis oo fasiix ah aan ka rabaa marka dhegaysa this is the place halkani wa- this is the place halkani su-aashiina labaad fasalka shanaad waxayna leedahay halkani waa goobta ay ku dhalatay hooyadayda
بسم الله أنا جوا مجا عاد يوسف محمد كنا صعد فصل كشنا دا سؤال جواب تدسكو دايوا this is a place my mother was born
ee gabadha ka socotay fasalka shanaad waxay iskugu dayday boqolkiiba sagaashan waa isku dayday maadaama boqolkiiba sagaashan isku dayday waxaan dhihi karnaa ardayadaasi way saxday waayahay tar- tartankeenii noo soo taxnaa noo soo taxnaa tan iyo abbaara sagaalkii waxaa lagu tartamay siddeed maaddo Een, fasalka shanaad waxuu la imaaday labaatan iyo lix buundo halka fasalka afaraadna uu la yimid labaatan iyo afar buundo halkaasi waxay guusi ku raacday fasalka shanaad oo ku guulaystay laba dhibcood